bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlah rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mxamed وعlى آlih وأصxaabih أجmacيin ama bعdu qala الإmaam abu dawuud raximh اllah tacaalى baabun fi اlmuطari ilى اlmeytati baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi اlmuطari fii xukmi akli اlmuطari kan la dhibaato geliyey xukunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay ila almeytati baktiga loo dhibaato geliyey cunistiisa ninkii bakti loo dhibaato geliyey inuu cuno xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadu can simaaki bni xarbin can jaabir bni samurata ana rajula nasla alxarata nin ayaa wuxuu degay xarada xarada marka waa dhulka dhagax madowga ah dhulka dhagaxdiisu madowdahay sheele madowda ah ayaa la yidhaahdaa laba xaraana marka madiina ay lahaan jirtay ayb wa macahu ahluhu iyadoy ahalkiisu la jiraan ayb wa waladuhu iyo ilmihiisa yacnii xaaskiisa iyo ilmihiisa ay la jiraan faqaala rajulun faqaala rajulun nin baa wuxuu yidhi inna naaqatan hal oo lii aniga ii sugnaatayoon leeyahay dallat way dhuntay fa in wajadtahaa haddii aad hesho fa amsikhaa celi oo ii xabisoo ii celi fa wajadahaa ninkii wuu helay falam yajid saaxibahaa hashii qofkeedii ma uunan helin ninkii iska lahaa fa maridat way jirratay faqaalat imra'atuhu aweenaydiisii baa waxay ku tidhi inxarhaa qal oo gowrac faabaa waa diiday fa nafaqad way dhimatay markaa nafaqad ibnulatiir nihaayada waxa uu yidhi nafaqat iddaabbatu idaa maatat markay dhimato hasha markay dhimataa saas la dhahaa ama daabadda fa nafaqad way dhimatayoo waa tagtay fa qaalat imra'atuhu aweentiisii baa waxay ku tidhi islakhaa maqaar bixi xataa nuqadida shaxmahaa aan jarjaranno oon si aan u goosgoosanno baruurteeda iyo walaxmahaa hilibkeeda wa na'kulahu aan u cunno oo hilibkeeda aan dareerisanno ayb xataa nuqadida waa hilibka gabalgabalka loo gooyo oo cusbada inta lagu la mariyo qoraxda la dhigo oo sidaas marka ku qallalo ayb xataa nuqadidahaa intaan dardareersanno shaxmahaa baruurteeda iyo walaxmahaa hilibkeeda wana'kulahu aan cunno markaa faqaala waxa uu yidhi xataa as'ala rasuula اllahi salى اllahu calayh waali wasalama laa afcalu daalika sidaa yeeli maayo xataa as'ala rasuula اllah intaan nebiga ka su'aala sala اllahu calayh waali wasalam faataahu nebigii buu u yimid fasa'alahu wuu su'aalay faqaala waxa uu yidhi hal cindaka hinan yugniik hal cindaka agtaada ma yahay hinan deeqtoonaansho yugniika adiga ku deeqinaya wax adiga markaasi yacnii kugu filan ma haysataa wax adiga kugu filan oo ku deeqaya ma haysataa qaala laa buu yidhi maya qaala waxa uu yidhi markaa fakuluuhaa cuna marka haddaba qaala fa jaa'a saaxibuhaa ninkeedii baa yimid fa akhbarahu alkhabara khabarkiibuu u sheegay marka fa qaala waxauu yidhi ninkii hasha iska lahaa hallaa kunta naxartahaa maxaad u ahaan weysay inaad gowracda hasha maxaa iskaga qalan weysay intaynanba bakhtiyin oysan dhimanin qaala waxa uu yidhi istaxyaytu minka adaan kaa xishooday adigii baan kaa xishooday xoolahaaga inaan iska qasho iyagoo nool ayaan ka sariigtay oo aan ka xishooday buu leeyahay ayb xadiidkan marka waxaa saxiix yeelay alimaam axmed khadiibu ulbaqhdaadi sida uu ku soo yani ku dhex sheegay kitaabkiisa aljaamic liakhlaaqi araawi wuxuuna ku sii daray inuu imaam axmed yidhi walaa acrifu macnaahu xadiidka sanadkiisu waa saxiix buu yidhi laakiin macnihiisu garan maayuu yidhi aniga maxaa yeeley xadiidka waxaa ka muuqato qofka haddaanu khina iyo haysanin oo yacnii istiqnaa hadduunan lahayn bakhtigii inuu u bannaan yaha ka muuqato bakhtiguna wakhtiga uu bannaanaanayo waa wakhtigaa wakhti ka dambeeyo oo ninku hadduu wax waayaba inuu bakhti iskaga bannaan yahay macnihiisu maaha daahirka hadda waxaa soo degdegaysa nin allaale ninkii wax ku filan aan haysanin inuu iska cuni karo bakhtiga xadkiisuna sidaas maahan maxaa yeele waa daruuro daruuradana waxay leedahay qadar marka lagu qadaro ayb saas darteedu marka imaam axmed uu u leeyahay walaa acrifu macnaahu anuu macnihiisa sida ka muuqanayso iyo yacnii iyo sida ay tahay nusuusta yacni waxbaa igaga jira alimaamu اlbayhaqina marka uu xadiidka axaadiid fara badan uu sardiyeyoo baabkan ku saabsan ayaa wuxuu yidhi fii hubuuti haadihi اlaxaadiidi nadarun axaadiidtan sugnaanshadooda kan oo kale warbaa ku jira buu yidhi daymaa ku sugan ayb ibnu kaiirna irshaad اlfaqiiha wuxuu yidhi isnaaduhu calaa shari muslim xadiidkan isnaadkiisu waa calaa shari muslim ayb macnahaas macno lamidana showkaani baa sheego wax madcan ah isnaadkiisu male buu yidhi ayb matnigiisa marka say noqonaysaa hinanta marka in lagu fasiro waxay noqonaysaa daruuro markaan saduramaq in lagu fasiro war wax aad iskaga ruuxdaada ku ceshata ma haysaa in laga wado oo markaa uu yidhi maya haddaba marka iska cun ilaa markaas inay bannaan tahay waa la ogolyahay taas ayb qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثna hاrون بن cabdاللaahi وهuو الxmاal qال xdثna الفضل بن dukayn وhuوa أbو نuعaym الفضل بن dukayn شhayk الإmام الbخhاaرiي qال xdثna cقبة بن وهب بن cقبة الcاamirي qال samعت أbي يxadiث عan الفujayc الcاamiriي أنhu أtىa rasuul الlahi slى الlه عليه aلي وsلم nebigu u yimid faqaala waxa uu yidhi maa yaxilu lanaa min almeytati baktiga maxaa nooga xalaal ah qaala waxauu yidhi maa طacaamukum cuntadiinnu maxay tahay qulnaa waxaanu nidhi naqtabiqu wanastabixu naqtabiqu habeenkiina waa cabnaa caano wanastabixu subaxiina caano waa helnaa aan cabno alqabuuqu waxaa weeyaan shurbu aakhiri الnahaar maalinta aakhirkeeda gelinka dambe waxaa habeenkii iyo la cabo ayaa qabuuq la yidhaahdaa sabuuxna waxaa la yidhaha caanaha subaxii la cabo qaala abuu nucaym waxa uu yidhi abuu nucaym fasarahu lii cuqbatu cuqba ii fasiray naqtabiqu iyo wanastabixu oo muxuu yidhina qadxun huwa isagu qadxun weeyaan haruub qudwatan fii qudwatin la cabo wakhti yacnii aroor ah wa qadaxun iyo haruub cashiyatan gelinkii dambe la cabow ayb waa waxa subaxa hore la cabo iyo habeenka dambeta la cabo sabuuxa waa midda habeen subaxii la cabo qabuuqana waa midka gelinka dambe la cabo qaala waxa uu yidhi daaka wa abiljuuc daaka kaagaas wa abii baan ku dhaartaye aljuucu weeyaan waa baahi yacnii caanaha galabkii la helo iyo caano subaxii la helo keliya waxaa weeyaan waa baahi buu yidhi fa axalla lahum almeytata bakhtigiibuu u xalaaleeyey calaa haadihi alxaal xaalkan buu bakhtiga ugu xalaaleeyey xadiidkan marka waa daciif cuqbat bnu wahbi bni cuqbata alcaamiri ayaa ku jiro ninkaana marka maqbuul ayaa loogu terjamay maqbuulna waa xaysu yutaabac marka la mutaabacayo mana la mutaabacaynin marka meeshaan oo xadiidkan isagaa la gooni noqday ayb xaafidka marka isaabada saa ay tahay buu waddana wuxuu yidhi isnaaduhu laa ba'sa biyadoo saadana ay tahay marka xadiidkan bayhaqi wuxuu yidhi fii hubuutihi nadarun xadiidkan war baa ku jiro sugnaanshadiisu marka xadiid daciifa weeyaan kan maxaa yeelay nin subaxiina caano uu cabo helaayo galabtiina helaayo bakti xalaal uma ah maxaa yeeley aayaddu waxay leedahay faman idura fii makhmasatin hayra mutajaanifin liimin fii makhmasatin waa gaajowan nin subax iyo galab caano uu cabo haystana ma gaajoona bal waxaan soo marnay xadiidkii ahaa nebiga sal ll ly slam inuu yidhi shay cunto iyo cabid booskiis geli karo oo aan caano ahayn ma jiro ayb marka shaygii cuntada iyo cabidda booskiisii gelaya haddana baahil in lagu sheego wax saxa maaha ayb meeshaan midda kale kelmad oo waxaa ku jirta marka nakaara nakaara xadiidka marka matnigiisa nakaara inay ku jirta tusayso daaka wa abii nebigu marka inuu ku dhaartay aabbihiis ayaa ayaa daahirka ka muuqanayso rasuulkana marka saas ma yacni ma qaar culammada marka waxay leeyihin ma suurtagal maaha laakiin xadiid kale ansaxay aflaxa wa abiihi in sadaqaba waa ansaxay ayb taa hadda wax saasa ma ahane nakaarada waxay uga jirtaa matnigiisay daahir ka tahay maxaa yeele nusuustii qadciga ah iyadoo qur'aanka ayuu khilaafsan yahay qaala abuu daawuud alqabuuqu min aakhiri الnahaar maalinka gelinkeeda dambow wاsabuuxuna min awali الnahaar maalinka gelinkeeda hore waxa la cabow bakhtiga marka ninka u dhibaatoon xalaasha xalaaltinimada loo xalaaleeyey laba meel bay culummadu ka fiiriyaan laba wasfi ayb waxaa weeyaan baahidu inay gaarto ilaa xaddi اlhalaag qofku inuu yacnii dhimanayo baahida inay dhimasho gaarsiinayso qofka ama ay gaarsiinayso jiro halaag u keento waa laba waxyaabood baahida hayso ayaa waxay gaarsiinaysaa inuu dhintaba haddaanu cunin bakhtigan waa xaalad marka daruuro ahoo la ogol yahay amase waxay gaarsiinaysaa bakhtigan hadduusan cunin cudur uusan ka kabsa karin iyada laftirkeeda waa faman idura fii makhmasatin ayb haadaa qowlu اljumhuur sidaas waa baxi marka waxaa weeyaan ilaa goormo ayuu qofka ayaa la dhihi karaa waa mudar waxaa la dhihi karaa labadaas xaalo jumhuurtu siday qabaan baahidu waa u dhimanaya hadduusan cunin bakhtiga amase bakhtiga haddii aanu cunin jiro uu la halaagsama hadhow ayaa ku imaanaysa labadaas meesha kale iyadana waxaa weeyaan miqdaaru maa yu'kal waxa la cunaya intay la egyihiin marka bakhtigii waa ku bannaanaaday ilaa in intee la eg baad marka ka cuni kartaa qataado tafsiirka aayadda faman idura fii makhmasatin غayra mutajaanifin liimin waxa uu yidhi almutacadii hayra mutajaanifin ay hayra mutacaddin isagoo mid xadgudbaaya aan ahayn ayb wixii tacadi ah baa loo diidayaa bis buu yidhi hayru qataadana waxa uu yidhi almutajaanifu huwa alimu wa huwa an ya'kula fowqa sadi ramaq mufasiriinta badankood waxay ku fasirayaan hayra mutajaanifin liimin iyo faman idura hayra baaqin walaa caadin iyo waxay ku fasirayaan wixii ka badan sadu ramaq nafta wax soo celiyo ruuxdiisa wax markaasi ay ku noolaato un intii ay ku noolaan karto wixii ka badan waa nin dembaabay buu noqonaya oo lagama ogola bakhtiga intaas ka badan ayb bacdu ahlilcilmina waxay dhaheen waqiila fowqa alcaadati waxa la diidaya waxay tahay qof sidaanoo kale ah caadatan bakhti wax la cuno maahane qof sidanoo kale ah ee isagu baahi un inuu u dhinto ka baqay caadatan intee oo kale u cunaa intaasaa ayaa marka waxay leeyihiin yaa xad laga dhigi karaa curfi unbaa loo celinaa bay dhahayaan ibnu xajarna midkaas baa marka wuxuu yidhi wahuwa raajixu curfiga in loo celiyaa raajixa liiطlaaqi اlaayati maxaa yaele aayadda waa iطlaaqday wax mucayana aayadda ma sheegin intaa halla cuno ma dhihin shayguna haddaan sharci xadaynin luqaddiina aan lagu xadaynin curfigaa loo celinayo caadatan marka qof muslima oo xaaraanta ka dhowrsadoo dan uun ku keliftay intee in la ogow shaygan ka cunaa intaa unbaa marka ka badan hadduu cunuu dembaabaya ayb baabun fi اljamci bayna lownayni min الطacaam baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi ljamci kulmin bayna lownayni laba nooc oo min aطacaami cunto ah in la jamciyo waxa ku soo arooray caddaynteeda laba noocoo kala duwan ma cuni karaa cunto ah qaal xadaثna mxamed bn cabdاlcaزiiz bn abi rizmata qaala akhbarana اlfadl bnu muusa wahuwa sinaaniyu can xusayn bni waaqid can ayuuba can naaficin can ibni cumara qaal qaala rasuulu llaahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi wadidtu waxaan jeclaystay anna cindii agtayda inay ahaato khubsatan muufo baydaa'a oo cad saafi'a yacni min buratin qamadi ka ahaatay laga sameeyey samraa'a qamadiga marka nooc ka midoo shaam laga keeni jiro aad u fiican wey mulabaqatan lagu dhex daray bisamnin subag lagu daray oo labanin caano lagu daray muufo cad oo qamadii samraa'a laga sameeyey oo subag iyo caano la dhexgeliyey lagu daray yaan jeclaysan lahaa agteeda inay ahaato faqaama rajulun nin baa kacay min alqowmi qowmkii ka mida faittakhadahu uu soo samaystay marka fa jaa'a bihi waa ula yimid faqaala waxa uu yidhi fii ayi shayin shaygeebay kaana haadaa kan uu ahaaday shaygeebaa dhexdiisu uu ahaaday yacnii waxaan subagani aad keentay weelka uu ku dhex jiraa waa maxay fii ayi shayin yacnii fii ayi inaa'in weelkeebaa dhexdiisayo kaana haadaa kan ahaaday qaala waxa uu yidhi fii cukkati dabbin dabbo yacnii weel subag lagu shubto oo dabbada maqaarkeeda laga sameeyey alcukatu waxaa la yidhaahdaa weelka subaga lagu shubto ama malabka lagu shubto subagowna gaar u yahay saasay dhahaan culammada hariibka ayb fii cukkati dabbin marka waxay tahay dabbo dabbaduna waa baal marka tii aan soo maraynay w oo nebiga uu ka yaqyaqsooday yacnii uu ka mana xarimaayo uu yidhi laakiin dadkeennu ma yaqaanaanoo ma cunaayo midii uu yidhi w baashaasi marka maqaarkeeda weel subag lagu shubtoo laga sameeyey ayuu ku dhex jiraa buu yidhi qaala waxa uu yidhi haddaba markaa irfachu iga qaad buu yidhi markairfachu iga koryeelo iga qaad buu yidhi qaala abu daawuud hada xadiiثu munkarun waa xadiiث munkar buu yidhi xadiidkan qaala abu daawuud waayuubu ayuub laysa huwa sakhtiyaaniy ayuub ibnu abi tamiimata sakhtiyaani maahan buu yidhi ayuubkaani waa ayuub ibnu khuud ayaa la yidhaha ayuub ibnu khuud ayb sida xaafid اlciraaqi uu sheegay dacfi baana ku jiro ayb walidaalika xadiidka xusein ibnu waaqidkan wuxuu ka wariyaa labada ayuub ayuub ibnu abi tamiima iyo ayuub ibnu khuud marka culammadu waxay yidhaahdaan sanad kasta oo ayuub xusein ibnu waaqid can ayuub can naafic can ibni cumar sidaanoo kale ah oo munkarna oo axaadiidtii saxiixa ayd khilaafsan ayuubka ku jira waa ayuub ibnu khuud ee maahan ayuub ibnu abi tamiimata sakhtiyaani maaha ayb xadiidkan marka nakaaradana daahiray ka tahay waxay uga jirtaa yacnii nebigii inuu dh dad intuu soo dhex gala uu yidhaahdo muufa saas u eg iyo subag iyo caanaan rabaa agteyda inay oolli lahayn wax maahan laa'iq nebiga u ah sala allahu calayh ali wasalam ayb maxaa yeele waxaan la haynin inuu dad weyddiiyo rasuulka cuntana ay tahay yani iska dhaaf rasuulka dadka xataa qaarkood baama aan yeelaynin waxaasoo kale oo ka xishoodo marka rasuulka maxaad u malaynaya calaa kullin marka xadiidka nakaaradaasaa ka muuqato sanadkiisuna dacfigaas ayaa ku jiro baabun fii akli اljubni baabun fii akli اljubni jubnada caanaha la qallajiyey cunisteeda waxa ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay jubnada marka waxaa weeyaan caano la farsameeyey oo gabalgabal camal laga dhigayo farmaajada oo kale ah naam qaala xadaanaa yaxya bnu muusa albalkiyu qaala xadaanaa ibraahimu bnu cuyaynata can camr bni mansuur can الshacbiyi can ibni cumara qaal utiya الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebiga waxaa loola yimid bijubnatin farmaajo fii tabuuka tabuuk dhexdeed ayaa loogu keenay isagoo joogo fadacaa bisikiinin middi ayuu u yeertay waa fasamaa bismi illaahi buu yidhi waqaaca waana goostay ayb yacnii marka jubnadii in la cuni karo ayb ayuu xadiidka tusaya isnaadkiisana mowsuul ahaan dacfi baa ku jiro ayb oo ibraahiimkan xadiidka ibraahim ibnu cuyayna waa sufyaan ibnu cuyayna walaalkiis waaye isagana marka rag ka iqaysan buu khilaafay ayb binaan calaa dalika marka xadiidka mowsuul ahaan marka dacfi baa ku jiro oo mursal ahaan buu saxiix ku yahay xadiidka ayb laakiin jubnada iyada maadaama ay caano hadda ay tahay wax ishkaala kuma jiran ayb waa caanihii oo la fariisiyey la qallajiyey oo markaa midihii wax lagu goyn karoo kale laga dhigtay way bannaan tahay marka waxaa kaloo xadiidkan ku cad tabuuk waa meelay nasaaro degganaayeen oo markaas nebiga ay aadayeen aaggaas nasaaro ay waxaasaa u badnaayeen oo degganaayeen marka caanaha ay keenaan iyo jubnada iyo waxyaabaha sidaasoo kale laa ba'sa maa haddaan mar lagu ogeyn wax kale caanuhu iyagu waa xalaal wixii caanaha ka yimaadana waa xalaal iyaguna nacan haddaan la ogaanin wax iyagu markaas ay ku daraan oo xaaraan baabun fi lkhalli khalkii cunistiisii xukun ku soo aroora caddayntiisiibu u baab yahay khalka ayb khal marka waa shay dhanaan oo markaa marna khamradii ayaa iyada dee iskeed isu beddesho khal bay noqotaa marna waa layska samaystaa ayb qال xdثna cثmaan بن أbي شhayبةa qال xadثna mعaawiyaة بن هiشhاam qال xadثna سfyاn yعni الثwriية can مxاarب بn diثاari can jaaبiri can النabiي salى الlaه عalيه aلي وsلم qaal nicma اlأdumu اlhallu nicma اlأdumu iidaan ayaa nicmo lahaaday alhallu almakhsuuصu biاlmadxi kana maanta lagu gaar yeelayo alhallu khalkii waaye waxa la ammaanaya waa halka qaala xadaanaa abulwaliid aلطayaalisiyu wamuslim bnu ibraahim almacnaa qaala xadaana almuhanى bnu saciidi can طalxata bni naaficin can jaabirin can الnabiy salى اllahu عalيyه ali wasalam qaal nicma alidaamu اlkhallu ayb kii hore isla macnayihiin xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa khalku inuu iidaan wanaagsan inuu yahay iidaanka waa wax lagu goosaarto oo shay lagu darsada rooti ama muufo iyo wax un in lagu dardarsado ayb halka marka waa iidaan wanaagsan baa nebigu leeyahay sal اllahu alayh ali wasalam ayb marka in la cuni karow tusaya xadiidkan marka ayb isnaadkiisu waa xoog badan yahay waana xadiid marka isaga saxeexa tawaaduca nebigana waa tusaysaa sala allahu calayh waali wasalam maxaa yeele khalku wax iska waxa weeyaan aan wax weyn ahayn marka rasuulku waa cuni jiray waana marka sidanna waa u ammaanay yahuudda ayaa marka beri waxaa jirtay ay qolo yahuudoo masar deganaan jirtay oo diinta ku jeesjeesaysay oo nebiga inay wax ka sheegaan iyo rabay ayaa maqriisi khidadka wuxuu ku sheegay jamaaco marka masar joogtayoo yahuud ah ayaa waxay yidhaahdeen waxay dhihi jireen wa ummatun qad dalluu ummadda islaamkaay ka wadaan ay ku dhex nool yihiin markaas wa ummatun qad dalluu wa diinuhum muctalluu qaala faqaala lahum nebiyuhumu nicma alidaamu alkhallu yani ummad diinkeedu dhunsan yahay jiran yahay nebigoodina uu yidhi nicma alidaamu alkhallu ma wax la cunaa la waayey leeyihiin marka khal aad loo ammaanayo meeshaa la gaarsiinayo nin marka masar waxaa xukumi jiray marka alxaakimu biamri اllaah la dhihi jiray meeshii ay deganaayeen buu gubay faxaraqa maxallatahum xaafaddii ay deganaayeen meesha ka deganaayeen buu baaba ka dhiga waana ka dhaxeen meesha marka xadiidkan bay nebiga ugu jeesjeeseen marka xadiidka saxiix weeyaan wax dhiba uu leeyahayna ma laha ayb ba marka khalkana dadku waa cunaan oo cuntada marka way u cunaan waana istixsaansadaanoo way wanaajistaan ayb baabun fii akli huumi tuunta cunisteeda wixii ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay qaala xadaanaa axmed bnu saalix wahuwa almisriyu qaala xadaanaa bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaabin qaala xadaanii caطaa'u bnu abi rabaaxin ana jaabira bna cabdillaahi qaal ina rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalama qaal man akala huuman ow basalan ninkii tooniyo basal cuna falyactasilnaa ha naga dheeraado ow liyactasil masjidanaa ama masjidkeenna ha ka dheeraado walyaqcud fii beytihi gurigiisa ha iska fadhiisto wainahu utiya bibadrin wainahu nebiga utiya waxaa loola yimid bibadrin saxan baaqule fiihi khadiraatun qudaar ay ku jirto min albuquuli ah qudaarta cagaaran oo basalbaarka iyo waxa la midka ah ah ayb fawajada lahaa riixan ur ayuu ka helay qudaartii dhexdeeda fasa'ala wuu su'aalay faukhbira bimaa fiiha waxa ku jira ayaa loo sheego min albuquuli ah faqaala qaribuuhaa dhaweeye ilaa bacdi dhoweeya buu yidhi ilaa bacdi asxaabihi asxaabtiisa qaarkood in loo dhoweeya buu amray ayb kaana macahu isaga markaa la jireen falammaa ra'aahu markuu arkay kariha aklahaa cunisteedii buu nacay qaala waxa uu yidhi kul cun fa innii aniga unaajii man laa tunaaji falammaa ra'aahu markuu nebigu arkay bacdigaas kariha aklahaa cunisteedii inuu nacay abuu ayuubuu ahaa markuu u dhoweeye uu cun yidhi isaguna maadaama wax nebiga ka tegay yahay ayuu nacay xoogaa markaasuu wuxuu yidhi nebiga kul cun buu ku yidhi ninkii fa innii unaajii anigu waxaan la faqayaa man laa tunaaji cidaadan la faqaynin aniga malaa'ig iyo yaan la faqaa marka adigana malaa'ig lama sheekaysatide adig iska cun buu yidhi qaala axmed bnu saalix bibadrin fasarahu bnu wahbin abaqin saxan oo baaqule qال xdثna أحمد بن صالح qال xdثna بن وهب qال أخبرنيi cمر وهو بن الxاrث أن بكر بن سواadة xdثه أن أbا النجيب mولى cبدالله بن سعد xdثه أن أbا سعيiد الخdري xdثه أنه ذukira عnda رasuuل اللahi صلى الله عليه ولي وسلم nebiga agtiisa waxaa lagu sheegay ahuumu walbasalu toon iyo basal wa qiila waxaa layidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow wa ashaddu daalika kullihi huumu kan ugu daranna kaa dhammaantiis toontay ahayd markaasaa nebiga waxaa lagu yidhi rasuulka ilaahay afa tuxarimuhu ma xarimaysaa faqaala nebiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxau yidhi kuluuhu cuna waman akalahu qofkii cuno oo minkum idinka idinka mida falaa yaqrab yaanu u soo dhowaanin hada almasjida masjidkan xataa yadhaba riixuhu minhu urtiisu intay xaggiisa ka tegayso toontaas urkeeda inta uu xaggiisa ka tegayo oo marka sida uu iskaga tegsiinayo marka ama daawo uu ku cadayda ha noqoto ama caday fiicanoo uu sameeyo iyo urti un inay tagto ayb oo dadka aanu ku dhibin sideeda kale marka waa cunto xalaala iyada laakiin maadaama dadku ay dhibsanayaan oo dadku yacnii wax ay dadku ur ay dadka dhibsanayaan ay leedahay yaan in la soo cuno aysan ahayn wakhtiga marka qofku uu dad dheehayo qaala xadaثana cثmaan bnu abi shaybata qaala xadaثana jariiru can الshaybaaniyi can cadiy bni haabiti can ziri bni xubayshin can xudayfata adunuhu qaala can rasuuli اllahi salى اllahu عalيه ali waslm qaal man tafala tujaaha alqiblati qiblada xaggeeda qofkii u candhuuf tufo jaa'a yowma alqiyaamati qiyaamaha waa imaanayaa tafluhu candhuuftiisu bayna caynayhi indhihiisa dhexdooda ay tahay wejiga waman akala min haadihi albaqlati buquushan yacnii qudaartan cagaaran qofkii cuno basalbaarta iyo wax la midkaa waayee alkhabiiati ee xun ee uraysa yacni falaa yaqrabanna masjidanaa masjidkeenna ayaanu u soo dhowaanin buu yidhi alaaa saddex jeer ayb marka falaa yaqrabanna masjidanaa dadkaa ku dhibtoonaayo marka dadkiina si fiican uma cibaadaysanayaan qofka muslimkaa dhibkiisana yacnii waa in markaasi la qaado ayb isaga marka gurigiisa iskaga tukado hadduu marka ugu talagalo oo uu cuno si aanu jamaacada u teginna waa khatar taxaayul iyo waxaas ay tegaysaa laakiin isagoon saa yeelin oo hadda yacnii aysan saa ka ahayn haddii weli urkii waa kaa go'ay doonaa intuu is yidhaahdo weli urkii isagoo ku jiro salaaddii la aqimo gurigiisa iskaga tukada dadkii usa dhibin arrintaanna marka dadka aaday dhagaha uga furaystaan marar badan oo waxaa arkay oo dadkii oo marka basal soo cunayoo ama cunto basal ay ku jirta iyagoo ka soo dhargey masaajidkii intay yimaadaan marka dadkii ku daacsanayo ama dadkii markaa agtooda aan la istaagi karin marka waxaas in ilaahay looga cabsado waayo laga dheeraado oo nebiga warkiisa la yeelo dadkan ku dhibsanayana waxaa laga yaabaa in markaasi iyaga dembi uu kaa raaco xaggooda dadkii laakiin ma yeelayn marka dadka qaarkood marka loo sheego xataa war salaaddii adhow waxaan ha cunin waa ka cadaysanaa dhib male buu leey wax uu ka cadaysananayana ma leh wax cadaygan uu afka marmarinayana wax ka go'aya ma gooyn karo basal iyo toon midna ma gooy karo waxa kaloo ka daran waa sigaarka tan nebigaaba la yidhaha fatuxarimuhu maya buu yidhi nebiga sal l slam laakiin yacnii sigaar oo dadka lagu dhiba isagana oo qofka korkiisa iyo shaatigiisa iyo afkiisa iyo kulli uu ka soo shiiraayo khatar waa wax dadka lagu dhiba waxaa kaloo iyadana jirta dadka dharkoodu wasaqda yahay oo aadka uu wasaqda u yahay oo iskaalsooyin uraayo ay intay wataan oy maanta dhan ku soo dhidideen oo haddana biyo ay soo gaarsiiyeen yaa qofka meesha uu ku sujuudaayo le lugti baasaana ninka ka dambeeya meesha uu ku sujuudayo wejiga ma dhigi karan sujuuddi buu dhibsanayaa yaa mar uun imaamkan madaxiisa kor usoo qaaduu leeyahay waxaasoo dhan marka waa ma fiicna ilaahay in laga cabsado dadkan qofka dadka uu la joogo ama uu yacnii ku dhex jiro inuu ixtiraamo waay waxa naga naga qaaday ma fahmin macnahaas dadka dhan waa ha yaacdo ha iska socoto qofku ama ha dhibsado ama yuunan dhibsanin waxaa laga sheegaa wax ka weyna haddana lagu dhex jiraaba sidii marka dadka dhiiggiisa un loo fududaysanayo loo fududaysanayo ayaa shay walboo dad bani aadamaba lagu ixtiraamo waa layska qaamuuskii waa ka bixinay meelaan ku tuurna qofkii waa kula yaaba haddaad tidhaahdeed warsaan ha yeelo ilaahay ka cabso mid masaajiddii marka waxaa dhib ka jira waa yaabeen waxa ugu daran ninaa iska soo gelaayo allaahu akbar buu kor u qaadaya dadkii tukanayay imaamkii inuu rukuucay moodaayo waa rukuucaya war dadkan salaaddooda saan ha u fasaadinin nag ma lagu karan toban maalmood u sheeg sidii un waayo ayb qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa yaxya can cubaydillaahi can naaficin can ibni cumar ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama qaal man akala min hadihi اshajarati falaa yaqrabanna almasaajida qaala xadaanaa shaybaan bnu faruuq qaala xadaanaa abu hilaal qaala xadaanaa xumayd bnu hilaalin can abi burdata can ilmugiirati bni shucba qaala akaltu huuman toon baan cunay ayuu yidhi abu hilaalkan marka moxamed bnu sulaym araasibi ayaa la yidhaahdaa qaala akaltu huuman toon ayaan cunay faataytu musala الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam meeshai nebiga ku tukanayaan imid waqad subiqtu birakcatin iyadoo ragcad laygala hormaray falamaa dakhaltu اlmasjida markaan masjidkii galay wajada rasuulu اllahi sal l slam nebigu wuxuu dareemay riixa huumi toon urkeed falamaa qadaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam salaatahu nebiga markuu salaaddiisii dhammeeyey qaala waxau yidhi man akala min haadihi shajarati falaa yaqrabanna ninkii geeddaan cuna inuusan noo soo dhowaanin xataa yadhaba riixuhaa ow riixuhu urteeda intay ka tagto ama urkiisa intuu ka tago falamaa qadaytu salaata markaan gutay salaaddii dhammeeyey ji'tu ilaa rasuuli llahi sal l slam nebigaan u imid faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah wallaahi latucdiyannii yaddaka ilaahan ku dhaartee gacantaadaa isiinaysaa qaala faadhaltu gacantii buu isiiyey baa meesha marka ku jirta faadkhaltu yaddahu gacantiisii baan waxaan geliyey fii kummi qamiisii qamiiskayga kumkiisii baan geliyey ilaa sadrii ilaa xabadkayga iyaga marka kumamkoodu waa waaweynaan jireen sida aahaarta iyo kutubta taraajimta iyo ku qoran kumku meeshaas marka meeshoodaas aaday u weyneed marka inay gacantii gasho xabadka waa la gaarsiin karin oo hadduu kumku aad waasac u yahay xabadka waa la gaarsiin karaa ayb xabadkaygii baan markaa gaarsiiyey buu leeyahy gacantiisii faidaa ana anigu waa faidaa ana waaba aniga oo macsuubu sadri yacnii laabtaydu marka ay jiran tahay ayb ibnulaiir isaga wuxuu leeyahy macsuubu sadri macnaheedu waxay tahay xabadkaygu waaba isagoo uu xiran yahay waxbaa ku xirxiran carabta caadadooda waxay ahayd buu leeyahay caloosha iyo xabadka iyo marka gaajo ay dareemaan ama xanuun waa xiri jireen meesha marka gacantii baan xabadka u saaray xabadkaygiioo marka xiran ayuu arkay wax lagu xiray kaannahu marka waxuu dareema oo dareensiinaya inuu jiran yahay oo jirro ay u geysay marka inuu toonta cuno saasuu rabaa inuu dareensiiyo tafsiirkaas marka ibnu ahiir iyaad xadiidka aad muddaa inuu waafaqsan yahay innaga culummada waxaan ka maqli jirnay faidaa ana macsuubu sadri laabta aan ka jiranahay nihaayada marka iyadoo caasaba baabkeeda markuu ka hadlaayo xadiidkaanu keenayaa wuxuu leeyahay caadatulcarab waxay ahayd markay baahdaan ama xanuunsanadaan waa xeri jireen meesha marka saasaadna moodaa yacni inuu xabadka ka jiran yahay haddii xabadkiisu uusan xirnaynoo jiro leh ay tahay gacanta kuma dareemi karan qofka malguaan xabad jiran gacan laguma dareemi karan qof kasta kuma dareemi kara somaarg laakiin meesha markay xiran tahay waa arki karaa gacantaa lagu dareemi karaa xanuunayna marka deliil u noqonaysaa taas marka ibnu aiir qaala waxa uu yidhi inna laka cudran cudurdaar baad marka leedahay adigu laakiin hadday dhacdaba qofku inuu cudurdaar leeyahay xataa masaajidka inu yimaado maaha gurigiisu isaga tukanaya xadiidkanna isnaadkiisu dacfi baa ku jiro abu hilaalkaas ayaa dacfi ku jira xadiidka waxaa laysu khilaafay mowsuulnimadiisa iyo mursalnimadiisa alimaamu daara quطni fi اlcilal irsaalkiisa raajix buu yidhi xadiidka mursalnimou raajix ku yahay mursalkuna min aqsaami اdaciif ayuu ka mid yahay alaa kullin marka khilaafkaas baa ku jiro xadiidku haddii uu saxiix noqdana marka waxaa weeyaan qofku ha iska cuno laakiin gurigiisa iska joogo qaala xadaanaa cabbaas bnu cabdilcaiim qaala xadaanaa abu caamir cabdulmelik bnu camrin wهو أbو cاmر الcqدي qال xdثnا khالد بن maysرة yعnي الcطاr عن معaaوية بن qرة عن أbيه أن النبي slى الله عليه لي وsلم nbigu نahاa can haatayni الشhaجaرatayni labadan geed ayuu reebay وqاala basashii tunti man أklهmaa qofkii cuno falaa yqربana masجidna ninkii cuno masaajidkeenna yaanu usoo dhowaanin وqاala in kuntum laabuda aakiliihimaa labadan geed kuwa cunaya haddaadba tihiin faamiituuhumaa dila dabkan karinku dila oo intaad iska bislaysaan urkeeda zuuliya waa yaraanayaa markaas dhib male yacni albasala wahuum ayuu u jeedaa ayb qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa aljaraax abuu wakiic wakiic aabbihi waalidu wakiic wakiic bnu اljaraax ibni maliix aلru'aasi can abi isxaaqa can shariikin huwa bnu xambal can caliyin qaal nuhiya can akli huumi ilaa madbuuqan toonta cunisteeda waa la reebay ilaa inay bisishahay maahan oo la kariyo dab la geliyo maahan xataa haddii toonta dab iyada la geliyo ma kasii baaba'ayaan ur un baa laga dareemaa basashoo kale maaha ayb xadiidkan marka isaga ayb shariiku ibnu xambal yaa ku jiro shariigaasna marka ibnu xibbaan hiqaadkiisuu ku sheegay ibnu sacadna kaana macruufan qaliila alxadiid buu yidhi marka ninkaasaa jahaalaad moodaa marka inay ku jirjirto laakiin ibnu xibbaan iyo ibnu sacad iyo waxay u yeelanayaan marka ugu yaraan in mutaabaca iyo waxaa uu aqbali karo xadiidkiisu qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa araasiyu qaala akhbaranaa xaa qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa araasiyu qaala akhbaranaa waxadaanaa xaywat bnu shurayx maxaa idin qoran meesha akhbaranaa waxadaanaa ma haye hahe qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa araasiyu qaala akhbaranaa xaa waxadaanaa xaywat bnu shurayx qaala xadaanaa baqiyatu can baxiirin can khaalidin can abi ziyaadin khiyaari bni salma annahu sa'ala caaishata caaishuu su'aala can ilbasali basasha faqaalat waxay tidhi inna aakhira طacaamin cunto kii ugu dembeeyo akalahu rasuulu llahi salى اllahu alيyh wali wasalam nebigu cunay dacaamun cunto ayuu ahaa fiihi basalun ay basal ku jirto cuntadii ugu dembaysoo nebigu cunay cunto basal ku jirtay ahayd xadiidkan marka isnaadkiisu dacfi baa ku jiro baqiyatu bnu اlwaliid ayaa ku jiro waa mudallis can ayuuna ku wariyey marka saasuu daciif ku yahay baabun fi اtamri timirtiibuu u baab yahay cunisteeda qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa cumaru bnu xafsin qaala xadaanaa abi can muxamed bni abi yaxya can yaziid alacwar can yuusufa bni cabdillaahi bni salaam qaala ra'aytu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigaan arkay buu yidhi akhada kisratan isagoo gabal qaatay kibis ama gabal min khubsi shaciirin shaciir muufa laga sameeye shaciir muufadeed ayuu gabal ka qaatay fa wadaca calayhaa tamratan timir ayuu kor saaray wa qaala waxa uu yidhi haadihi idaamu haadihi haadihi tan oo timirta ah idaamu haadihi tan oo muufada ah iidaankeeda wa waa goosaartii lagu cunayey timirtu marka inay iidaan taha laga qaadanaya marka wabitaali marka culamada qaar waxay yidhahdeen qof hadduu dhaarto uu yidhaahdo waxaan ku dhaartay inaanan iidaan cunaynin wax goosaara ma cunaaya hadduu yidhaahdo ee uu timir cuno iidaan waa cunay bay leeyihin xadiidkaana tusaa haadihi idaamu haadihi kitaabul aymaan marka baababkaasay ku sheegaan aahaarta yacnii culummadii horena waa laga soo guuriyey kutubta fiqhigana waa sheegaan timirtii marka in la cuni karana waa keenaysaa marka xadiidkan ayb xadiidkan isagoo marka isnaadkiisu laakiin aaduu dacfi aad u fara badan baa ku jira oo dacfigiisuna wuxuu ka imaanayaa min ajli mxamed bnu abi yaxya alslami wahuwa matruuku اlxadiid xadiidkiisu marka waxaa weeyaan matruuku اlxadiid waa dacfiga kuwa ugu daran mowduuca marka laga yimaado matruugaa ku xiga xadiidta say u kala daran yihiin yaziid اlacwarna waa ku jira huwa bnu abi umayata wahuwa majhuulun marka xadiidkan sanadkiisu aad u daciif u yahay qaala xadaana اlwaliid bnu cutba qaala xadaanaa marwaan bnu muxamed qaala xadaanaa sulaymaan bnu bilaal qaala xadaanii hishaam bnu curwata can abiihi can caaishata qaalat qaala الnabiyu salى اllahu عalيh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi beytun laa tamra fiihi beytun guri laa tamra timir fiihi dhexdiisa aanay ahayn jiyaacun weeyaan kuwa ay baahan yihiin ahluhu dadkiisa ayb kuwa ay dadkiisu baahan yihiin waay waxba aanay haysanin ayb xadiidkan marka waa saxiixa muslimaa wariyey imaamu اlbaqawina waa saxiix yeelay abu bakr ibnu اlcarabi caaridatu اlaxwadiga wuxuu ku yidhi liأnna tamra kaana quutahum sababtoo nebigu sidaan u yidhi waxay ahayd quudka ugu badan oo ay cunaan dadkaas waa timir ayay ahayd haddii marka guri laga waayo waa iska baahan yihiin marka waa iska caddahay ayb maxaa yeele quutulhaalibkii madiine laga cunaayo timir waayo hadday timir haysanin marka gurigii ay timir ka maqan tahay quutulkhaalibkii baa ka maqan wax ma haystaan ayb galleeyoo kale haddii guryaha annaga laga waayo kale maalan ama beriiskaba iska soo qaadna waa qof dadkii wax ma haystaan baa la dhahaya macnahaas marka isaga saas ku xadiidkan ku sheegay marka waahlu kulli baladin yaquuluuna fii quutihim aladi ictaaduuhu milahu qolo kastaa quudka ay caadaysteen sidaanoo kale ay ka dhahaan buu yidhi oo ninkii aan cuntadaas haysanin reerkii aan haysanin waa baahan yihiin ayay dhahaan qolo walba quutulhaalibkooday saas dhahaan marka xadiidka marka macnaha ku jira saas diibina macno kaleo isaga ku fasiray oo wuxuu yidhi macnaha waxaa laga wadaa nebigu waa ku qanacsiinaya iyaga kaannahu marka waxay ka dhigan tahay buu yidhi man qanica bihi laa yajuucu timirtaan ninkii ku qanca iyadoon wax kala raaraadinin ma baahanayo saas kaannahu inuu saa ka wado labadaas towjiihay sheegeen marka baabu taftiishi اtamri اlmusawasi cinda alakli ama baabu taftiishi اtamri اlmusawisi timirta suuska leh oo suuska uu ku jiro suuska gudaha uga dhashay iska fatashaaddeeda iska baarbaariddeeda cinda alakli cunista agteeda marka la cunaayo yacni qofka inuu timirta uu gacanta ku dilaaciyo uu fiiriyo marka in suus galay iyo in kale qaala xadaanaa moxamed bnu camr bni jabalah qaala xadaanaa salmu bnu qutaybata abu qutayba can hamaamin can isxaaqa bni cabdillahi bni abi طalxa can anas bni malikin qaala utiya الnabiyu sala اllahu alayh ali wasalama bitamrin nebigaa timir loola yimid catiiqin duqowday timir qadiimoo duqowdo muddo iska taalla meel fajacala yufatishuhu wuxuu gudagalay nebigu marka inuu timirti firfiirinayo baarbaarayo yukhriju suusa minhu suuskuu ka bixinayo marka marka ku jirateedu waxa suus iyale waa ka saaraya oo ka dhexdhexin yukhriju suusa suuska ayuu saaraya minhu min atamri timirta xaggeeda suuska marka waxaa gudaha uga dhashoo bololka ah waa nacan oo yacni marka xashka xashka camal oo gudaha uga jira qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa hamaamun can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxata ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebigu kaana yu'taa bitamri timir baa loola imaanayo loo keenayey fiihi duudu tixri uu ku jiro fadakara macnaahu timir marka qaar tixri iyo galeen baa loo keenaya waa iska fiirinaya marsuuskii marka ama tixrigii iyo yacnii timirtii marka qofka inuu iska baarbaari karo tii xunna uu iska dhaafi karo ama uu wax xun intuu ka bixiyo inta fiican uu ka cuno yaa marka xadiidka macnihii loo tarjamay tarjamadii xadiidku marka waa ismudaabaqaynayaan wax kale uma sii baahan baabu liqraani fi اtamri cinda alakli xiriirinta ama lamaaninta la lamaaniyo labalaba loo qaato fi tamri timirta cinda alakli cunista agteeda wax ku soo arooray caddayntiisa timirta in labalaba loo qaato oo la lamaaniyo wax ku soo arooray caddaynteediiba u baab yahay qaala xadaanaa waasil bnu cabdilaclaa قال xdثna بن فضyل عن أbي إسحاaq عن جبلة بن سحayم عن بن cمر qاaل نahى رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم عن الإqrاan nebiga wuxuu reebay lamaaninta timirta labalaba laysku lamaaniyo إilaa an تastaأdina أصxaabaka inaad أصxaabtaada dadka kula cunayo ka fasx qaadanaysid maaha marka ilaa an tastaأdina أصxaabakadan baa أصxaabu شhucba waa isku khilaafeen qaar waxay wariyeen mudraj bay ka dhigeen qaar waa si duduubay u sheegeen qaar marfuucayba ku dhex dareen amaa yacni hayru shucba sufyaanu hawri iyo kale ilaa an tasta'dina asxaabaka xadiidkay ku dhex dareen mudrajna kama aynan dhigin bal min kalaami nebiy sal l slam ayay ku dareen marka xadiidka qaybtan dambe waxba mudraj ma aha ayb culammada marka waxay yidhaahdeen cillada loo reebay waa la fahmi karaa iqraanka timirta in labalaba loo qaato waxaa loo reebay liajli dadka kale maadaama ay xaq ku leeyihiin iyaga laftirkooda kula cunayo iyo inaadan ka badsanin oo sharah iyo yacni waxyaabahaas adiga aanu ku qaadin ayb xukunka marka waa macquululmacnaa nahyigaani macnaha uu cuskan yahay waa la garanaa waana waxa keenay ilaa an tasta'dina asxaabaka waxa loo leeyahay ilaa iyaga haddaa ka fasax qaadato wixii kale waxaa baxaaya marka meesha ku baxaayo xaqoodii ood wax ka qaadanaysaa meesha ku baaba'ahayo ilaa iyagaa fasax ka qaadatay iska cun day kuu oggolaadaan wax marka cidaa xaq ka wadata ma jiraysa laakiin haddaadan ka fasax qaadanin xaq baa ka wadanaysaa laasyamaa weliba hadday mushtarag uu yahay timirta masalan dadaa isku darsaday waa la wada leeyahay marka adiga inaad dadka ka badsato laguma oggola xaaraan waayo markaa sideeda imaamu nawowi saasuu dhahay haddii la wada leeyahay waa xaaraan haddii aan la wada lahaynoo guri qof uu kaa wacay oo kale la tegey oo timir uu keenayna saaxibulbeytka in laga idin qaato waayo dadkuu leeyahay iyadu laftirkeedu waa xaaraan u dhahay ilaa laabudda in isti'daan la sameeyo isti'daan haddii la sameeyo laa ba'sa haddaan la samaynin laakiin wax dadka ka badan inaadan qaadanin adiga ayb culamada qaar kale waxay dhaheen xadiidkan marka waa la nasakhay xadiidi buraydata bni اlxusayib ayaa lagu nasakhay oo isaga sheegaayo kuntu nahaytukum can اliqraan waxaan idinka reebay yani iqraanka iyo inaad timirta labalaba u qaadataan hadda iska qaata oo markii dambe nebigaa fasaxay bay leeyihiin sababka markii hore uo u reebayna waxay ahayd dadkaa iska gaajoonaa waxa la helaayo waa yaraayeen marka hadduu nin boobo marka dadkii kala baahi markii dambe oo arrimihii marka xoogaa dadku ay wax heleen oo fatxi nebigu uu futuuxaad helay oo xoolihii muslimiintu ay xoolo badan heleen markaas ninba soo raba haw cuno khaaabina marka macnahaasuu ag istaagay wuxuu leeyahay lidiiqi ilmaciisha loo diidayee noloshu markay iska caadi tahay oo qof hadda ka welwalaayaba aanay jirin haddaad shan shan u qaadday haddaad labalaba u qaaddo qof ka welwalaaba aysan jirin dhib male buu leeyahay sakhaabi macnahaas uqaatay imaam ibnuulqayim tahdiibu sunanka wuxuu sheegay xadiidkan sheegaya naskhigu aad u daciif u yahay bilmara binaan calaa daalika naasikhi hadduu daciif noqday kanaa weli taagan ile xadiid daciifa mid saxiixa laguma nasakhayo alimaamu nawowina wuxuu yidhi xadiidkaas waa daciif kanna waa caam uu yidhi takhsiis ma la gelinayo markaama barwaaqaha lagu jiro ama yaan lagu jirin waayo isagu wuxuu leeyahay sideedaba malamaya waa in fasax la qaato ayb marka calaa kulli xaal khilaafaadkaas faraha badan baa ku jiro towjiiha xadiidkan baciidna maahan xadiidkan macnihiisa in la fahamsan yahay oo yani shay macquululmacnaa inuu yahay hadduu macquululmacnaa noqdana macnihii marka uu joogo ayaa nahyiga uu joogaya haddii macnihii la waayana nahyiga waa la weynaya ayb lianna alxukma yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman baabun fi ljamci bayna allownayni fi اlakli laba nooc laba midab dhexdood in la kulmiyo cunista dhexdeeda lagu kulmiyo laba shay la cuno qaala xadaanaa xafs bnu cumar annamariyu qaala xadaanaa ibraahimu bnu sacdin can abiihi can cabdillahi bni jacfar ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga kaana yaakulu اlqihaa'a nebigu wuxuu cuni jiray nebigu wuxuu cuni jiray qajaarka biruabi ruabka timirta ruabkuu ku cuni jiray yacnii qajaar iyo timir buu isku cuni jiray alqihaa waa qajaarka alkhiyaaru waa khiyaarka wax ka mida ayb kaana yaakulu alqihaa'a ayuu cunayey qajaarkaasi biruabi buu ku cunayey ayb ruabkana marka timirta macruufka ah la yaqaano waa marka laba shay oo kala duwan waa laysku cuni karaa ayb axaadiid kaloo badan oo macnahaas ku soo aroortayna waaba jiraan kii nebigu markii maraqii iyo hilibkii iyo bocorkii oo anas uu yidhi bocorkuu nebiga raacraacayey dhinacyada ka raacraacayay waa dhowr anwaaco cuntaa oo nebigu uu isku cunayay waa ilaa ba'sa wax dhiba ma laha oo way bannaan tahay ayb qaala xadaanaa saciid bnu nusayr qaala xadaanaa abu usaama qال xdثna هiشhاm بن curwة عan أbيه عan caaئiشhaةa qاaلت kaana rasuul الlahi salى الlaه عalيه وaلي وsلم nebigu wuxuu ahaa inuu cunayey kaana rasuulu الlahi salى الlaه عalيه وaلي وsلم nebigu wuxuu ahaa inuu yakulu maxaa idiin dhigan marka albiiqa baduu soo hormar kaana rasuulu الlahi salى الlaه عalيه وaلي وsلم yaأkul الbiطiiqa biلruطbi yacnii batiiqa ama yacnii wax bocorkaoo kale batiiqa oo macruufa u malayna ma garanaysaan batiiqa batiiq wax kaloo lagu dhaho ma kasi kara af soomaaliya waa wax sidii bocorka camal un ah kaana ya'kulu اlbiqiiqa biruطabi rudabku ku cunayo fayaquulu wuxuu dhahaya naksiru waan jebinaynaa xara haadaa kan kulaylkiisa bibardi haadaa kan qabowgiisaan ku jebinaynaa wa barda haadaa kan qabowgiisana bixari haadaa midkan kulaylkiisa aan ku jebinaynaa labadooda kan kulaylki yacnii kulaylkiisa kan kale qabowgiisaan ku jebinaynaa midkan qabowgiisana kulaylka kan kale ayaan ku jebinaynaa buu dhahaye marka laba wax in la cuni karo batiikaas iyo rudabkaasna nebigu waa isku cunay macnahaas uuna sheegay ayb addibiiqu saasna waa loo dabdiyey oo daada in lasoo hormariyo albiiqu labadaba waa jirtaa waadibiiqu luqatan fi lbiiqi labadu waa wax isku midoo laba luqoo kala gaar ah khaaabi waxa uu yidhi fiihi ihbaatu اطibbi wاlcilaaji wamuqaabalatu الshay الdaari bالshay اlmudaadi lahu fii طabcihi calى madhab الطibi wاlcilaaj wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanaya amsijada yacnii shaygan meel hadduu dhib uga jiro cagsigiisa in markaas lagu jediyo markaay ka dhigan tahay shaygan hadduu hur iyo kulayl uu leeyahay shay kaloo qabowleh in lagu jebiye marmadhab dibi awaay buu leeyahay wa fiihi ibaaxatu اtawasuci min alacimati wاnnaylu min almalaadi اlmubaaxati waxyaabaa lagu macmacaansadoo mubaaxa in la gaari karo la gaaro iyo inay bannaan tahay cuntada in lagu tawasuci karo wax dhiba aysan ahayn rasuulkii marka inuu sidaas yeelay qaala xadaanaa moxamed bnu اlwasiir qaala xadaanaa اlwaliid bnu masyad qaala samictu bna jaabirin qaala xadaanii sulaymu bnu caamir can ibnay busrin الsulamiyeyni qaalaa waxay dhaheen dakhala calayna rasuulu اllahi sal slm nebigaan noo soo galay faqadamnaa waxaan u hormarinay aan u kala hor tagnoon u dhiibnay zubdan burcad wa tamran iyo timir wa kaana yuxibbu الzubda waاtamra nebiguna waxau jeclaa burcadka iyo timirta xadiidkan marka isnaadkiisu waa saxiix ayb ibn اlqayim zaad ulmacaadka wuxuu ku yidhi الzubdu xaarun radbun zubdada burcadku waa kulul yahay waana qoyaam buu yahay fiihi manaaficu kaiiratun manaafic badan buu leeyahay minha alindaaju wاltaxliilu ayb wayubri'u اlأwraama alatii takuunu ilaa jaanibi اludunayni wاlxaalibayni kelyaha iyo dhegaha yanii dhinacyadooda iyo waxyaabahaas uu ron yahay wa awraami اlfami iyo cudurrada afka wasaa'ir اlawraam allatii tacridu fii abdaani الnisaa'i waالsibyaani ida istucmila waxdahu burcadka marka keligiis la isticmaaloyb waxyaabahaas marka uu tilmaamay burcadkaas iyo marka nebigu wuxuu isku cunay iyo timirtaas laba shay marka in laysku cuni karo baabu اlakli fii aaniyati ahli اlkitaabi wاlmajuusi wاطabkhi fiiha ahlu kitaabka weelashooda wax lagu cuno majuusta weelashooda wax lagu cuno iyo waطabkhi fiiha iyo in lagu karsado weelasha ahlu kitaabka ma gaalada ka imaanaysa laba nooc waayo weel iyagu ay isticmaalaan iyo mid cusub oo agtooda lagu soo sameeyey laakiin aan la isticmaalin kan cusub oo ah agtooda lagu soo sameeyey oo aynan isticmaalin isagu maahan kan laga hadlayo oo haddaan layska dhaqina wax layskaga cuno wax dhiba ma laha midka laga hadlaya marka waa kay ayagu wax ku karsadaan oo ay ama wax ku cunaanba sababkana waxaa weeyaan majuus waxay alla ku caabudaaba najaas ahlu kitaabkiina nasaaradu laftirkooda waa baabkaasi ka daba dhow yihiin oo iyaga laftirkooda waa khansiirkay cunaan oo najaas ah xaaraanna ah wahaakadaa yacnii wax badanoo marka najaasaadka kama dhowrsadaan halkan marka ibnu daqiiqilciid wuxuu leeyahay laba shay baa iscaaridayso alaslu iyo waالdaahiru asalku waxaa weeyaan alaslu fi اlashyaaءi aطahaaratu ashyaada asal waxay ku yihiin daahir haddaan najaas lagu ogayn dahaara asal ah daahirkiina iyo qaalibkiina muxuu sheegaa nimankan agtooda weel nasaaradu wax ku cunto ama digsi ay wax ku karsato waxaa daahir ah oo haalib ah in najaas inay soo gelaysa ile doofaarkii baa ag jooga mar walbay cunaan eeyihii bay iska dhaqdaan eygii baa wax la cuno najaas iyo ayaga kalama dheerana hunaa marka tacaarada alaslu waاlظaahiru marka kee la hormarinaabaa marka wuxuu leeyahay marka ibnu daqilciid daahirkaa markaan la hormarinaya isagaa danni haalib ah ku socda markaas asalkii waxaa caariday danni haalib ah marka waa la dhaqaa amarkan ku jiro uu sheegi doonana waa amar waajib ah buu dhahayaa bacdi ahlilcilmina amarku waaba sunna ayay leeyihiin asalkii horaa weli la istisxaabaya oo la qabsanaa daahirkaanna waxay leeyihiin isagana waa la camal siinaya laakiin lilistixbaab labadaas madhabaa marka ku jirta meesha laba shardi baa laakiin xadiid abi haclaba uu sheegay weel gaalo marka la isticmaalayo wax ku karsadaan ama wax ku cunaan markaad isticmaalayso waa inaad weel kala weysay tan labaadna inaad iska dhaqdo labadaas amar baa marka ku saaran qaala xadaثna cثmaan bnu abi shaybةa qaala xadaثna cabdulأclى waismaaciilu can burdi bni sinaan can caطاa can jaabirin qaala kunaa naqzuu maca rasuuli اlah sal slm nebigaan la duulaan tegi jirnay fanusiibu min aaniyati اlmushrikiin mushrikiinta weelashoodan heli jirnay wa asqiyatihim sibraaradooda fanastamticu bihaa waa iska isticmaali jirnay oo ku raaxaysan jirnay falaa yaciibu dalika calayhim maku ceebay jirin nebiga korkooda dadka asxaabtii weelashii baan isticmaali jirnay mana nagu ceebay jirin nebiga sal ا slam ayb ayb xadiidkan marka waxaa ku jirto khaaabi sida uu macaalimu sunanka ku yidhi daahiru hada yubiixu isticmaala aniyati اlmushrikiina cala اliطlaaq xadiidkan waxaa daahirkiisu leeyahay weelasha mushrikiinta in la isticmaali karo cala aliطlaaq shardi la'aan iyo qayd la'aan min hayri ghaslin laha watandiifin iyadoon layska dhaqin la nadiifinin wa hadihi alibaaxatu laakiin ibaaxadaani muqayadatun bishardi aladii huwa madkuurun fi اlxadiiثi aladii yelihi fi hada اlbaab hadda xadiidkan marka waa muطlaq wax shardiga ma wato qeyd ma jiro xadiidka soo socdaa laakiin quyuud ayuu sheegay quyuuddaasaa kan lagu xambaarayaa marka yuxmalu اlmuطlaqu calى اlmuqayadi qaala xadaثna nasr bnu caasim qaala xadaثna moxamed bnu شhucayb qaala akhbarana cabdالlahi bn اlcalاء bni zabr can abi cubayd الlaahi muslim bni mishkam can abi taclabaةa اlkhushaniyi أnnahu sa'la rasuul اllahi salى اllahu عalيه ali wslam nebiguu su'aalay qaala waxau yidhi inaa nujaawiru ahla اlkitaab ahlu kitaab baan annagu deris la nahay wahum yadbukuuna fii quduurihim waxay wax ku karsadaan dharyahooda waxay ku karsadaan dharyahooda alkhinziira doofaarka wayashrabuuna fii aaniyatihim weelashoodana alkhamra bay ku cabaan faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam in wajadtum hayrahaa weelashaas kuwa aan ahayn kuwooda kuwa aan ahayn haddaad helaysaan fakuluu fiihaa ku cuna washrabuu ku caba kuwaas in marka waa hari in waa shardiyow shardi baa marka meeshaan ku jiro wain lam tajiduu hayrahaa hayrkeed haddaydnan helayninna farxaduuhaa bilmaa'i biyo ku dhaqa oo biyo ku shubo ku dhaqa wa kuluu cuna washrabuu caba biyo ku gedgediya yacnii biyo ku dhaqa waaye wa kuluu washrabuu markaa cuna oo caba labadan shardi marka waa in meesha ay yaallaan weel kaloo aa isticmaasho inaadan haysanin koow oo koodii keliya un weel uu kuu noqdo iyo inaad dhaqda marka hadday sidaa taas la helo haddana inaad dhaqdo labadan shardi marka in la hayo baabun fii akli dawaabi اlbaxri badda xayawaankeeda ama xayawaanka ku nool cunistiisa waxa ku soo arooray caddayntiisa qaala xadaثna cabdالlahi bni mxamedi الnufayliyu qaala xadaثna زuhayru qaala xadaثna abu zubayr can jaabirin qaal bacaثna rasuulu اllahi salى اllahu عalيه ali wslam nebigaana diray waamara calaynaa abaa cubaydata bna aljaraax ayuu amiir nooga dhigay natalaqaa ciiran innagoo ka hortegayna safar liqurayshin ay lahayd wasawadanaa sahay ayuuna siiyey wuxuu sahay nooga dhigay jiraaban callaal yani dembiil min tamrin timir ah lam najid lahu hayrahu kaa waxaan ahayn ma aanan helin fakaana abuu cubaydata abuu cubayda wuxuu ahaa yucdinaa inuuna siinayo tamratan tamratan hal hal timir kunnaa namasuhaa waa nuugi jirnay kamaa yamasu sabiyu cunuga yarkaa siduu wax u nuugo oo kalenu nuugnuugi jirnay uma nashrabu calayha waxaan ku cabi jirnay marka min almaa'i biihi uma nashrabu calayha korkeedaanu cabi jirnay min almaa'i biyihi fatakfiinaa waa nagu filnaan jirtay yowmanaa ila alleyli maalinteennaas ilaa habeenkii wa kunnaa waxaanu ahay nadribu bicisiyinaa inaan ku garaacayno ulaheenna alkhabata geedaha caleemaha leh inaan ku garaacayno caleemaha uma nabulluhu waan qoynayna marka bilmaa'i biyo geedihii baan jafi jirnay oo ulaheenaan ku jafan jirnay caleemaha ka soo daato ayaan qoy jirnay fana'kuluhu waan cuni jirnay markaa wainطalaqnaa calaa saaxili اlbaxri badda ceebteedaan tagnay farufica lanaa waxaa naloo soo kor qaaday oo naloo soo kor yeelay oon aragnay buu ka wadaay ka hay'ati اlkahiibi اdakhmi bacaad iskorkoray wax u eg ayb ka hay'ati اlkahiibi اdakhmi bacaad weyn oo iskorkorayoo taag oo kala sameeyey wax u eg yaa naloo soo kor yeelay oon aragnay bidhaantaas faataynaahu waanu u nimid faidaa huwa daabbatun waaba daabbatun alcambara cambar lagu magacaabo faqaala abuu cubaydata abuu cubayda waxa uu yidhi meytatun hiya iyadu meytatun waa bakti walaa taxilu lanaa mana noo xalaal laha uma qaala waxa uu yidhi laa maya bal naxnu rusulu rasuulillahi sal slam annagu waxaan nahay erge rasuulka uu soo diray wa fii sabiilillaahina waa ku jirnaa jidkii alleh waqad urirtum waana la idin dhibaatogeeyey ttbakhtitahay adda waxaad cuntaan ma haysataan waqadi durirtum taa xugunka saamayn ku leh amaa fii sabiilillaahida iyo inaa yanii rusulu rasuulillaahi iyo saamayn ma ku laha maxaa yeele ayagoo rusulu rasuulillaahi haddana bakhtiga xalaal uma aha haddaysan dhibaatoonin ayb ayagoo jihaad ku jiro xaaraanta xalaal uma aha qofku hadduu jihaad ku jiran ayb laakiin xugunka marka ta'hiir kale waxaa weeyaan waqad durirtum wqad urirtum taas taasaa xukunka marka saamayn ku yeelanayso fakuluu cuna buu markaa yidhi faaqamnaa calayhi shahran bil ayaan ku dul nagaannay wanaxnu alaaثu miatin saddex boqol annagoo ah xataa saminaa ilaa aan ka cayilnay falamaa qadimnaa ilaa rasuuli اllahi sal slam markaan nebiga u soo galnay dakarnaa dalika lahu waannu u sheegnay kaas faqaala huwa risqun akhrajahu اllaahu lakum waa risqi alla idiin soo bixiyey fahal macakum min laxmihi shay-un hilibkiisa wax ma ka wadaan fatudcimuuna marka aad naquudisaan iyaga marka qalbigoodaa nebiga uu ku samaynayo kanna marka isaga waxaa weeyaan bahalkan bahal sidiisa badda ku nool waaye wamaytat اlxuuti bakhtiga badda waa xalaal xillat lana maytataani wadamaani alxuutu wاljarad marka cambarkuna xuutkuu ka mid yahay malayga waa waxaan badda ku nool faarsalnaa ilaa rasuuli اllahi sal ly slama nebigaanu u dirnay faakala waa ayb xadiidka markay tarjamada waa isleeyihiin baabun fi اlfarati taqacu fi samni dooliga ku dhacayso subaga dhexdiisa ayb qال xadaثna mسdd qال xadaثna سfyاan qال xadaثna الزhriي can cubayd الlahi bni cabdالlahi can ibni cabaasi can maymuunata أna faأratan waqacat fii samnin subagay ku dhacday faأhbira النabiyu salى الlah عalيه alي wsm nebigaa loo sheegay faqaala waxa uu yidhi alquu maa xawlahaa agagaarkeeda waxaa tuura wakuluu cuna inta kalena subagan marka mid fadhiya muu ahaa mid dhalaalsan miyuu ahaa xadiidkan ma sheegin riwaayadanna marka waa riwaayada ugu saxiixsan xadiidkan oo a'immada cilalka ay yidhaahdeen xadiidkan oo zuhri ka imaanayo riwaayada ugu saxiixsan tan waay waa xadiidu cubaydillaahi bni cabdillaahi amaa riwaayaadka kale kala qaadaayo arbaabu a'immati alcilal waxay yidhaahdeen isnaadkiisa daahir ahaan daahiruhu sixa laakiin cila khafiya ku jirtay dheheen waana xadiidka soo socdo midka kala saarayo hadduu subag yahay haddii uu dhalaalsan yahay kan dhahaayo قال xdثna أحمد بن صالح والحسن بن علي وhذا لفظ الحسن قال xdثna cبدالرزاق قال أخبرna معmر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم إذا وقعت الفأرة dooligu hadduu ku dhaco في smni subagii fain kana jaamidا hadduu fadhiyo فأlقوuha tuura وmaa xawlaha iyada iyo waxa gagaarkeeda ah وin kaana maaئcan dareera hadduu yahayna falaa تqرabuuhu ha u dhowaanina waa midkan marka midka kala saaraya maa'ic iyo jaamid u kala qaadaayo laakiin macmar khaalafa asxaaba zuhriyi iqaat zuhri ardadiisii iqaadka ahaa wuu khilaafay meeshan saasay marka u xukumeen culimmada badankood tan xadiidka marka intiisa kale waa wain kaana maa'ican taas falaa taqrabuuhuday haystaan marka hadduu dareeran yahay yaanba la cunin haddii la doonee laakiin waxaa la adeegsan karaa faynuus in laga dhig lagu shita iyo ama shumac laga dhigta hadhow iyo isticmaalaad kaloon cunid iyo xas lahayn ayb inuu iska yeelo karo waa dhici kartaa ayb ayb marka daahiruhu xadiidkan daahirkiisu waa sixa laakiin cilla khafiyay ku sheegeen culimada marka xadiidka khaaabina marka laa taqrabuuhu ay laa taqrabuuhu aklan wadacman ha u dhowaanninina cunto ahaan iyo inaad quudataan walaa yaxrumu اlintifaacu bihi min gayri hada اlwajhi istisbaaxan wa baycan ayb miman yastasbixu bihi wayadahinu bihi sufuna wanaxwiha wuxuu leeyahy marka cunistaa laidin ayaa hagu dhowaanina laga wadaa maahane isticmaalaadka kale marka waa inuu ku bannaan yahay تhdiibu sunankana ibn الqayim aaduu xadiidkan uga hadlay qaala الxasan qaala cabdالرaزاq وrubama xadaثa bihi macmaru can الزuhriyi can cubaydillahi bn cabdiلlah can ibni cabaas can maymuunata can الnabiy salى اllahu عalيه alي wslam inuu ka sheegaa la arkayey qaala xadaثana axmed bnu صaalix qaala xadaثana cabdالraزaq qaala akhbaranaa macmaru qaala akhbarana cabdالraxmaan ibnu buduya can macmari can الزuhriyi can cubaydillahi bn cabdillahi can ibni cabaas can maymuunata can الnabiy sal ا slam bimili xadiidi الزuhriyi can ibni اlmusayib waa kan dambe waa zuhri can ibni اlmusayib ayb oo kala saaraayo jaamid iyo maa'ic u kala qaadayo oo kale ayb marka xadiidkan bukhaari iyo tirmidi iyo a'immada badankood saasay dhaheen marka cilay ku sheegeen kan hore ayaa saxiix ayb baabun fi dubaabi yaqacu fi اطacaam taxsiga cuntada ku dhacayo xukunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay qaala اlimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana axmed bnu xambal qaala xadaana bishr bnu اlmufadal can ibni cajlaana can saciidin اlmaqburiy can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam idaa waqaca dubaabu taxsigu hadduu ku dhaco fii inaa'i axadikum midkiin weelkiisa faamqiluuhu yacni tiimbiya fa inna fii axadi janaaxayhi labadiisa garab midkood daa'an baa ah cudur wa fi laakhari ka kalena shifaa'an wa innahu yattaqii wuxuu ku dhowrsadaa oo isku ilaaliyaa bijinaaxihi aladii fiihi daa'u baalka oo markaa jiradu ay ku sugan tahay buu isku ilaaliyaa isku ilaaliyaa marka waa maxay waxaan uu ku dhici rabo wax kulul inay yihiin iyo wax kale iyo waxay uga imaan lahaaba midkaas wuxuu ku hormarsanayaa jiran kanfayow ayuu caafimaadka qabo kor marsanayaa marka sharaabkii niiya markuu gelaayo kaas ayuu ku gelaya falyaqmisu marka ha tiimbiyo kullahu dhammaantiis isagoo dhanba markaa ha iska tiimbiyo dhammaantiis marka hawada dhex geliyo ha ka saaran marka xadiidkan bukhaarina waa wariyey sidaanaana nebigu uu tilmaamay mas'ale fiqhi abaa laga qaadanaya mas'alada fiqhiga waxay tahay taxsigu waxa uu ku dhex baktiyo ama uu ku dhinto najaas inaynan inuusan najaas ahayn oo waxaas marka uu ku dhex baktiyana inaynan najaasoobaynin inaysan ku najaasoobaynin sidaas waana midda ay yidhaahdaan marka maa laa nafsa lahu saa'ilatun wixii aan dhiig dareeraaya aan lahayn waxuu ku dhaco ou ku dhinto ma najaasoobayo marka maa laa nafsa lahu saa'ilatun waa min kalaami ibraahiimu nakaci waaye maahane xadiid ma aha fuqahadu xadiiday u maleeyaan fuqahada aan marka xadiidka cinaayada badan ku lahayn waxay moodayaan marka in xadiid nebi uu yahay laakiin waa qaacida uu yidhi ibraahiim unakaci ayb taas iyo kullu qardin jara manfacatan fa huwa riban iyo xadiid ma aha waa qaacido culimmadii salafka qaarkood ay ku soo dhoweeyeen mas'aladaas ayb marka tixsiga waxaa la mida wariiriga iyo quraanshada iyo waxyaabahaas meeshan laga qaadanayana waxay tahay hala dhexgeliyaa layidhi marka la dhex gelinayana inuu ku dhintaa inuu ku dhimanayaa badan ilaa haddii markuu ku dhex baktiyo hadduu najaasay lahaayo sharaabka meesha ku jiro sharcigu waxa la najaaseeyey ma dhaheen marka ma wejhu istidlaalkiisuna sidaas baabun fi luqmati tasqudu luqmadda dhulka ku dhacayso qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun can haabitin can anas bni malik anna rasuula اllahi salى اllahu alيyه ali wasalam kaana idaa akala طacaama cunto haddii nebigu uu cunaya laciqa asaabicahu farihiisa ayuu leefayey aalaaa saddexda ah saddexdii uu wax ku cunaayey wa qaala idaa saqaطat luqmatu axadikum hadday dhacdo wuxuu yidhi falyumid canha aladaa wasaqda ha ka zuuliyo waliya'kulhaa ha cuna walaa yadachaa lishayطaan shayطaan yuusa uga tegin wa amaranaa an nasluta asaxfata wuxuunana amray nebiga inaan murdinno xeerada wa qaala wuxuu yidhi ina axadakum midkiin laa yadrii ma oga fii ayi طacaamihi cuntadiisa tii ahoo yubaaraku lahu loo barakaynayo anfaca leh isagu ma oga marka luqmadii dhulka ku dhacdo wasaqdii in laga tiro la cuno dee hadda wasaqdii aan marka la tiri karin ama meel najaasa wasaqle ay ku dhacdan waa layska dhaafayaan baabun fi اlkhaadimi ya'kulu maca almawlaa khaadimka la cunaaya sayidkiisa qaala xadaثana اlqacnabiyu qaala xadaثana daawuud bnu qays can muusa bni yasaarin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi sal ly slam idaa sanaca liaxadikum khaadimuhu طacaaman midkiin khaadimkiisu hadduu cunto u soo sameeyo uma jaa'ahu bihi ou ula yimaado waqad weliya xarahu waqad weliya isagoo ka xigsaday oo maamulay xarahu cuntada kulaylkiisakeeda wa dukhaanahu iyo iyo qiiqeeda isagoo tawalliyeyoo isaga ka qabtay falyuqcidhu macahu ha fariisiye maciisa falya'kul hana cuno ayb ninka khaadimkiisu markuu cuntada u soo keeno kulaylkii iyo qiiqii iyo ayuu ka maamulay uu ka xigsaday ha fariisiyo waxun kaale fariiso waxun cun ha yidhaahye fain kaana الطacaamu cuntadu haddii uu yahay fain kaana الطacaamu cuntada haddii uu yahay mashfuuhan yacnii mid yar wax yar hadday tahay ayb oo dadkii marka cunaayeyba ay ku yar tahay falyadac fii yadihi gacantiisa ha geliya minhu isaga xaggiisa uklatan oo uklatayni laba laba mar iyo hal mar ama laba mar cuntadeed ha geliyo yacnii afka ha gashto yani hadday cuntadu badan tahayna war wax uun yani meesha soomaalidu ka yidhahdaan war iska bismileey oo kale ama iska barakeey wax yar marka hal ama laba inta ka cuno ha iska taga marka ee meeshii aan iska fadhiisanin isagana xadiidku marka wuxuu tusayaa tawaaduca marka dadka muslimiinta laga rabo iyo yacnii isla weynin iyo kibir iyo inaynan qabin oo sida fiican ay tahay qofkii in la yidhaha war wax un kaale ka cun baabun fi lmindiili bacda acaami fi lmindiili istaraashada bacda acaami cuntada kadib la isticmaalo gacmaha qofka iskaga tirtiro qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can ibni jurayjin can caطaa can ibni cabaasin qaal qaala rasuulu اllahi sal ly slam ida akala idaa akala axadukum midkiin hadduu cuno falaa yamsax yaddahu gacantiisa yaanu ku masixin bilmindiili fasaleeti ama istaraasho xataa yalcaqahaa intuu ka leefo ow yulciqahaa ama uu u leefiyo intuu isaga ka leefo farihiisa ama hayruhu uu u leefiyo hayrkan marka yaa laga wadaa ilmihiisa iyo qofaan ka ashashayxaaskiisa ama ilmihiisa iyo wax lamidayb ama hayruhu yacni qof kale oo isaga lamida inuu yidhaah leef faraha waa muruaxuma iyo qaabdarro kale ow yulciqahaa marka macnaheedu saas marka in la masaxan kara xadiidku waa sheegayaa laakiin intaan la masixin in farihii marka la leefo kadib la masaxdo la tirtirto taasaa laga qaadanaymarka mindiilku isagu maahan ma la mancinin laakiin qablahu yb qaala xadaana الnufayliyu qaala xadaana abu mucaawiyaةa can hishaam bn curwata can cabdiلraxmaan bni sacdi can ibni kacb bni maalik can abiihi ana الnabiya salى اllahu عalيh ali wslam nebigu kaana yaأkulu biثalaaثi asaabic saddex fara ayuu nebigu wax ku cuni jiray walaa yamsaxu yadahu gacantiisana ma masixi jirin xataa yalcaqahaa intuu ka leefo baabu maa yaquulu الrajulu idaa طacim qofku wuxuu dhahaya markuu wax cuno qaala xadaanaa musadad qaala xadaanaa yaxya can hawrin can khaalid bni macdaan can abi umaamata qaal kaana rasuulu اllahi sal ly slam nebigu wuxuu ahaa idaa ruficat ilmaa'idatu xeerada marka la qaado qaala wuxuu dhahaya alxamdu lilaahi allah ammaan leh kaiiran ammaan far xamdan kaiiran ammaan badan dayiban wanaagsan mubaarakan la barakeeyo nafci leh fiihi dhexdiisa la barakeeyey hayra makfiyin xaal uu yahay alla ku aan la kaafinin hayra makfii'in ama hayra makfiyin macnaheedu waxay tahay ilaahay lama kaafin kara isaga isagaa wax kaafiya isaga lama kaafiyo ayb yanii wahuwa yuطcimu walaa yuطcamu kal hayra makfiyin walaa muwadacin ayb ku laga tagana aan ahayn isagoon ku laga taga aan ahayn walaa mustaqnan canhu ku laga maarmana rabbunaa rabbigeen unan ahayn ayb yani alla lagama tago ayb hayra matruuki طalabi ilayhi waraqbati fii maa cindahu isaga waxaa agtiisa yaallo in la damcaayo ama wax laga rabo marna lagama tegaayo hayra makfiyinna isaga lama kaafiya isaga wax kaafiyo ayb walaa mustaqnan canhuna lagama maarmayo alla xaggiisana ayb marka sidaanu dhahayaa marka ducadan marka markau cuntada cuno kadib inuu sidan yidhaahdo qaala xadaanaa mxamed bnu اlcalaa wahuwa abu qurayb qaala xadaanaa wakiicun can sufyaan can abi haashimin اlwaasiطiy can ismaaciila bni riyaaxin can abiihi aw hayrihi can abi saciidin اlkhudriyi ana اnabiya salى اllahu alيyh ali wasalam kaana idaa faraqa min طacaamihi cuntadiisa hadduu dhammeeyo qaala wuxuu dhahaya alxamdu lilahi aladii aطcamanaa wasaqaanaa wajcalanaa muslimiina alla ammaan le allihina quudiyeyna waraabiye muslimiin naga dhigay xadiidkanna isnaadkiisu dacfi baa ku jiro ismaaciil ibnu rabaax ayaa ku jira alimaamu dahabi miisaanka wuxuu ku yidhi shibhu taabiciyin maa adrii man daa kaannahu marka jahaala inuu ku xukumay marka xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jiro qaala xadaana axmed bnu saalix qaala xadaana bnu wahbin qaala ahbaranii saciid bnu abi ayuub can abi caqiilin اlqurashiy can abi cabdiraxmaan alxubulliy can abi ayuub alansaariyi qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam idaa akala ow shariba nebigu hadduu wuxuna ama cabo qaala wuxuu dhahay alxamdu lilahi aladii acama wasaqaa allah ammaan leh allihii quudiyey waraabiyey wasawaqahu socodsiiyey tubadaanu iska maraya raashinku hoosuu tegaya ilaahay baa saa yeelaa isaga allah fududeeyey marka jidka uu maraayo wajacala lahu u yeelay mahrajan meeluu ka baxana u sameeyey wixii aan la rabin markaan bal intaasoo nicmoa feerin xadiidkan marka sa isnaadkiisu waa saxiix adciyooyinka marka tanna waxay ka mid tahay cuntada iyo cabidda kadib la akhriyo baabun fii kasli اlyadi min aلطacaami gacantii dhaqiddeeda cadayn xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay min aطacaami laga dhaqo yani cuntadii farihii in la dhaqdo marka cuntada la cuno qال xadaثna أحmed بن yuنس qال xadaثna زhayr qال xadaثna سhayl بن أbi صاlح عan أbiهi عan أbi هurayرaةa qاal qاala rasuul الlahi salى الlaه عalيه aلي وsلم man naama qofkii seexdo wafii yadihi gacantiisana hamarun dufan uu yahay walam yغsilhu ounan dhaqin faأsaabahu شhayء wax ay asiibaan falaa yaluumanna yuusan eedaynin ilaa nafsahu naftiisa ma wax kale yanii ninkii isagoo cuntadu ay ka soo shiirayso ay kasoo cuntadii ay ka soo kamkamayso ama cuntadiiba dufankeedii oo farihii u marsan yahay ninkii iska seexdo hadday wax asiibaanay ku dhacaan naftiisa leha eedeeyaan xadiidku marka wuxuu aadaabta marka cuntada waxaa wey marka cuntada la cuno in layska dhaqo oo cuntadii urkeedii ama dufankeedii iyo faraha laga dhaqo laga nadiifiyo xadiidka marka xadiid saxiixa weeyaan macnihii loo tarjamayna waa ku caddaayo in gacantii la dhaqo marka waa amru irshaad marka noocan oo kale hadda amru wujuub culammadu waxay yidhahdaan waa amru irshaadin qofkaa maslaxadiisa in lagu tusay dadaad ii yeesho waa ka haddaad yeelina jiro ay kugu dhacdo adiga le baabun fi اducaaءi lirabbi الطacaami idaa akala cindahu ayb idaa ukila ma idin dabdiya mase akala ukila haddii agtiisa wax lagu cuno ama idaa akala hadduu ka cuno cindahu agtiisa wax ku cuno ducada marka qofka loogu ducaynayo cuntada iska leh qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa abu axmed qaala xadaanaa sufyaanu can yaziida abi khaalidin iddaalaaniy can rajulin can jaabir bni cabdillaahi qaala sanaca abulhaytam ibnu tayihaan lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiguu u sameeyey dacaaman cunto fadaca الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam waasxaabahu nebiga asxaabtiisiibuu u wacay falamaa faraquu markay dhammeeyeen qaala waxa uu yidhi nebiga ahiibuu akhaakum walaalkiin u abaalguda yani abaalgud u sameeya qaaluu yaa rasuula اllah wamaa itaabatuhu abaalgudkiisu waa maxay qaala ina الrajula idaa dukhila baytuhu ninka haddii gurigiisa la galo faukila طacaamuhu cuntadiisa la cuno washuriba sharaabuhu sharaabkiisa la cabo fadacuu lahu duceeya fadalika itaabatuhu abaalmarintiisu kaas waa xadiidka marka isnaadkiisu dacfi baa ku jiro raawidan mubhamka a baa ku jiro laakiin in loo ducaynayo xadiidka soo socotaa keeni doona qaala xadaanaa mkhlad bnu khaalidin qaala xadaanaa cabduلraزaaq qaala akhbaranaa macmaru can haabitin can anasi ana الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalama nebigu jaaءa ilaa sacdi bni cubaadata ayuu u yimid fajaaءa bikhubsin wazaytin ayuu ula yimid wuxuu u keenay muufe iyo saliid faakala waa cunay uma qaala الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi afdara cindakum الsaa'imuun waakala طacaamakum اlabraaru wasallat calaykum اlmalaa'ika agtiinna dadka soomani ha ka afureen waakala طacaamakum اlabraar cuntadiinniina dad wanaagsan ha cuneen wasallat calaykum اlmalaa'ikatu malaa'igtana haydiin ducaysanayb aakhiru kitaabi اlacima ayb bilah towfiiq sal sl l